wasiirka arrimaha dibadda ee kenya monica juma ayaa u sheegtay wariyayaasha shalay magaalada nairobi in dowladda federaalk soomaaliya ay marin habaabinayso dunida iyadoo sheegtay in si ku talagal ah oo bareer ah ay shirkii london ugu soo bandhigtay dhulka la isku haysto ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya dacwaddiisuna ay ka socoto maxkamadda caalamiga ah waxa ay sheegtay in kenya aanay aqbali doonin in taako ka mida dhulkeeda ay soomaaliya qaadato inkastoo ay raacisay in ay kenya diyaar u tahay wadahadal nabadeed albaabadeedana ay u furan yihiin soomaaliya muranka diblomaasiyaed ee labada dal ayaa cirku isku sii shareeray kadib kulankii ka dhacay magaalada london ee lagu soo bandhigay shidaalka soomaaliya taasoo kenya ay sheegtay in lagu soo bandhigay qaybo ka mida dhulka la isku haysto oo ay sheegtay intaasi ay ka hor imaanayso dacwaddii loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah sidoo kalena waxa ay sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay dhegaha ka furaysatay dalabkii kenya ee ahaa in dhulkaasi lagu muransan yahay aan lagu soo darin shirka magaalada london dowladda federaalka dhankeeda waxa ay sheegtay in marna dhulka lagu muransan yahay aan lagu soo darin liiska meelihii lagu soo bandhigay kulanka london ee shidaalka haddaba maxay tahay waxyaabaha sii xumeeyey xiriirka labada dal kenya iyo soomaaliya faa'iide intee la eg ayaase ugu jirta soomaaliya iyo dariskeedaba in xilligan lasoo saaro shidaalka arrintaasina waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah qareen sare axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliib xaashi madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo doctor axmed cali yuusuf oo bartay cilmiga shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan gobolka texas ee dalka maraykanka waa idin salaamo dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa maadsantahay waa maadsantahay su-aasha ugu horeysa waxaan rabaa inaan weydiiyo qareen cabdinaasir maxay tahay waxyaabaha kenya ka caraysiisay ee qaftay in safiirkeedii soomaaliya ay u yeerato kii soomaaliya iyo kenyana ay ku wargeliso inuu waddankiisa wada tashi u aado maxay tahay sababta kenya ilaa xadkaasii gaarsiisay oo ay ka carootay aan ku hormaro qareen axmed naasir walahi yani ilaa hadda yani waxa keenay sida kenya u dhaqanta yani weli ma fahamsanin because yani markaad fiirisid arrimaha ee dawladda kenya ku dhaqaaqday yani lama tilmaami kara sababta keenta waxaasa oo waxa wax ila cad ani hadda ma aha waxyaalo kaleo waxaa laga yaabaa iska qarsoomi inu jirta laakiin arrin oo hadda aan gacanta ku tilmaami karna male
haya cabdirashiid horta dhulkan hadda bad dhulbadeedkan kenya ay sheeganayso soomaaliyana ay ay sheeganayso sida la tuunsan yahay waxaa ku jira kheyraad aada u badan oo malaayiin bilaayiin doolar ah ciddii gacanta ay u gasho kenyana adigu waxaad moodaa sababta waxayrta ha ahaatee inay dhulkaas iyo baddaas iyo kheyraadka ku jira ay ay isasiisay oo ay damacday damac baa ka galay damacaas ka galayna waxaa moodaa in maxkamadda caalamka markii la tegay oo arrinta laisla tegay in gartu ay u doodahay sida soomaaliya ay ku doodeyso oo ah markii xuduud laba dal leeyihiin xuduudda mar meeshay kasoo gaarto badda waa toos loo sii wadayaa laba leexleexinayo kenyana ay doodeedu leexleexin iyo dhulkan hadda ay sheeganayso ay tahay ama sideedaba runtii ay isleedahay soomaalida gilgil si dacwada looga soo celiyey maxkamadda oo banaanka loogu loogu kala wax loogu kala goosto taasoo ay soomaaliduna siyaasiyiinta soomaaliduna ay samayn karin marka waxaa dhici karta sidoo kale shirkadaha ambaasiinka daba socda iyo dalalka sii lahay dalal kala duwan baa shirkadaha hadda meesha kenya ay siisay qodob tiri dalal kale ay kusii xiran yihiin marka soomaaliya in la camaasujinaayo oo la rabo in la gelgelay inay tahay marka runtii de meesha xoolaha yaalla siyaasadda caalamkuna morality kuma shaqeysa kalamuraati iyo yaa xoogle iyo yaa yaa yaa hawsha ay ay u mari kartaaba wax lagu wadaa badanaa waa kugu soo noqon doonaa haye doctor axmed falastiin waa mahadsantaha walaal haddaan dib ugu noqono maanta meeshaan taagana sidaan ku nimi sidaa la socoto waddanka soomaaliya muddo badan ayaa shidaal isku dayay in laga baaro marka laga soo bilaabay sideetanay markii dawladdii furfurtay dawladihii ka dambeeyey wax sidaa u weyn ma sameyn marka laga reebo kumbaniya yaryaro african oil iyo waxa kun sagaal boqol labada kun iyo saddex iyo tobankii ayay soomaaliya dib isugu dayday inay kambaniyadii shatiyada ku lahaa inay isugu yeerto inta badan way diideen inay soo noqdaan iyagoo ka baqaayo meesha in dhib uu kala kulmo xilligaa isaga ah oo ay soomaalidu isku dayeysay inay dib u bilaawdo exploration kenya iyo soomaaliya murankooda waa taagnaa oo oo dhulkan laisku haysto sidaa kadib wadanka sidiisaba dhaqaalo male technologya male intaa waxaa dheer malahayn aaminaad kambaniyadii inta badan way ku gacan sareen inay yimaadaan dowladdii markaa jirtay xasan madaxweyne ka ah waxa ay ka fursan weyday inay som oil and gas ay u xisaabto siday u iibgeyn lahaayeen hantidan meesha ka buuxda marka la bilaabay fahmintii waxaa ku xiga hadda in balogyadii iyo wixii la qaybinayo oo dadkii maalgashan lahaa iyo kambaniyadii loogu yeeri lahaa ama ay ku tartami lahaayeen kenya iyadoo taas ka boodiisa ayaa waxay markiiba soo cusboonaysay dhulka la isku haysto dhulka hadda baaritaanka ka socda ma aha mid midka muranka la taagan yahay waa midka soomaalida leedahay markaad fiiriso ereyada east africa sida mozambique tanzania inta badan kheyraadka dabiiciga ama inta badan wax soo saar ilaa hadda lagu tuhunsanaa ama laga soo saaro waxoo badan yahay gas sida methane etane propane dhulka soomaalida waa markii ugu horeysay ee astaamo oil ah ay jiraan marka dhulkaas reecankarka ah muranka ka taagan yahayna kenya waxa ugu weyn ay sameynayso waxay tahay shiraal fara badan oo meesha tuhun ka jira iyo sidii ay iyadii u maamuli lahayd waxaana qarsoonaya inay mar hore shatiyaal ay siisay kambaniyo ay ka mid yihiin toral iyo anadaco oo ku sugan magaalada houston marka waxa meesha ugu weyn ay ku dagaalamayso waxay tahay inay controlsho waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa qareen axmed naasir kenya si caro lahay uga jawaabtay arrintii shirkii london safiirkeedu waa soo wadatay kii soomaaliya wadatashiay u dirtay soo inkastoo ay kenya tiri ma eryin laakiin luuqada diblomaasiyadda marka lagu yidhahda wadankaaga ama wadatashi u aad ama wadankeena nooga bax ay la micno tahay nooga baxday marka la isku geeyo sida soomaaliya ay uga jawaabtay jawaabtii dowladda soomaaliya ay bixisay maxay muujinaysaa
sidii marka hore baan idin sheega mataqaanaa kenya go-aanka ay gaartay yani waktigan ay gaartay yani si fiican looma saameeyo laakiin markaad fiirisid kenya sababta arrintaas u keenay oo ku marmaritoonaysa yani soomaaliya inay bixisay dhulkaas amin baddaas laisku haysto oo kambaryaalkiisay amin dadkan oo badi u aqaanaa yno cilmigaas waxaa la ogaado soomaaliya inayna horta inayna bixinin dhulkaas oo baddaas kambaryaalka ayna u dhiibin laakiin aniga sida ila muuqata ilaa hadda yani kenya wax se u dhaqatay oo safiirkii soomaaliya dalka k ka erisay oo safiirkeediina maxamar jooga oo usoo ceshatay yani sabab oo specific oo la sheegi kara sabab oo specific oo la dhigi kara yani taasaa sababtay ilaa hadda aniga uma arkay laakiin waa saa sheegteen arrinta ugu weyn oo hadda kenya meeshan soo fosaaris waxaa weeye yani arrintan waxay taalaa maxkamadan oo international court of justice sharciga adduunka u yaalo oo badaha si xuduudka loogu yeelo markaa fiirisid kenya keeska oo maxkamadda ay geysay kees oo culus ma aha adduunka o dhan mataqaana markaa fiirisid qaynuunka u yaala oo sharciga loo ogdi c risigan oo dowlad adduunka o dhan warangaleed idinka sida loo joorayna waa sida oo mataqaana soomaaliya ay ku doodeysa sida ay kenya ku doodeysa maaha kabacdi arrinta waxaa laga yaaba yani inay laga bal waana isku dayda mar hore soomaaliya inay kasoo laabato maxkamadaas oo mataqaana anwaan labada dalmood laga dhameeyo laakin waa inaad fahamsida mataqaana yani soomaaliya hadda dal saas xoog badan maaha waa dal iska sabar yar waa dal iska buburay dowlooyin badan oo iska iska goboleed oo jooga oo marmar dowladda oo xamar aan ka amar qaadanayn oo waxaa laga yaaba dowladda inay nairobi ka amar qaataan ninkii waxay ka faaidaysanaysaa soomaaliya marxaladda ay taagan tahay maanta daba dhibkaas oo dhan ay u malaynaysaa yani soomaaliya hadda meeshii joogta waa meeshii ugu tabaryaray inta ka dambana waxaa laga yaabaa inay sii xoogeysanaysa so fursaday ka faaidaysanaysaa kenya ay leedahay this is the right time aan soomaaliya concession inaan ka helnaa dhici karta marka haddii jawaabta marka la barbar dhigo jawaabta soomaaliya ay bixisay oo weli jawaab rasmiya aanay kenya kasoo celin ama aanay aqbalin sida soomaaliya ay usoo gudbisay xagee meeshaan labada wadan ay ka aadayaan ma lakin soomaaliya jawaabtay ka bixisa mataqaana waxa weeye jawaab oo nk- oo oo beeneynaysa yacni sababaha ee kenya sheeganaysa inayna sax ahayn oo maadaama ay kenya ku andacoonaysa soomaaliya dhulkan waxay siisay ama baddan waxay siisay kambaniyaal soomaaliya waxay tusto un mataqaana hataa yani jawaab xoog lama laakin waxay tusto un kenya sababta ee sheegtay inayna sax ahayn oo kala tahay
waxaan siinayaa cabdirashiid qalif haye cabdirashiid dowladuhuna badanaaba inay intay saas u maaragtay beril isaga kiciyaan haddana inay utain sameeyaan oo kala jeerayaan badanaaba laguma yaqaan macnaha inay ajendayaal kaloo kenya kasii fogna ay jiraan oo oil companyeska iyo dowlado kale iyo iskaanshaan guursi caalamiya iyo meelo kale kenya laga soo xiriixayana waa waa la tuhmi karaa sababtoo siyaasadaha dowladaha maaragtay soomaaliyan ku arki jirna iyadoo laba wadan is haystaan ama sweden iyo sacuudiya carabiya ama wadamo kale is haystaan oo warsaxaafadeed ama ukraine iyo ruushka is qabsanayo warsaxaafadeed lasoo gemahayo oo meel sabab loo soo gemahayo aan la aqoon marka xataa kenya laftigeed in la iska hubiyo weeye inay keligeed hadlaysay in laga dhexadlaayo
wasiirka arrimaha dibadda kenya ambasador monica juma waxa ay sheegtay in taaka ay kenya leedahay aysan soomaaliya uga hari doonin meelaha hadda ay carabka ku dhufteen oo baloogyadana waxay sheegtay waa laba boqol iyo soddon laba boqol soddon iyo kow soddon iyo laba boqol soddon iyo laba iyo laba boqol iyo soddon iyo saddex in ay tahay meelaha ay soomaaliya beec geysay intaasna ay yihiin meelaha lagu muransan yahay marka halkaas waxaa ka muuqata inay weli kenya ku adkaysanayso in dhulka la beecgayo uu ku jiro ama meelaha shidaalka ay london sheegtay in lagu soo bandhigay baloogyadaasi waxaan siinayaa doctor axmed baloogyadaasi ma ku jiraan kuwa lagu muransan yahay
u malayn maayo sida soomaalida ay og yihiin waxa ay meesha geeyeen kuwa la hubo mana cadda markaas fiirisa maabka waxa kenya ay ka dacwoonayaan waa dhulka soomaalida oo baaritaanka iyo sahanka ama daraasaadka ka socda taa waxaa barbar socda waxaa jira dhul lagu muransan yahay dhulkaas lagu muransan yahay qolo walba tafaasiir ama sida u fasira tahay kenya waxa ay u fasiranayaan in ay cabirka laanka laga soo bilaabo latitude marka la eego coordinate soomaalidana waxay u fasiranayaan in laga fiiriyo dhanka boorarka dhulka marka markaa dhanka dhulka boorarka soomaalida iyo kenya ka fiiriso laynka soomaalida wuxuu dhex gelayaa gudaha kenya waa adag tahay sidii sharciga adduunyada qabana aniga laba yarbiyihiin sida soomaalidu sheeganaysa ayay ku dhowdahay laakiin haddii maxkamadda leesla tago oo maxkamaddu ay qolo u xugmiso waa riski labada dhinacba marka kenya iyagoo riskigaa ka cararaya mar walba waxay leeyihiin waxay annaga aan xeer jajab ama xeer hoosaad ku dhamaysano sidaan ognahay shan iyo toban baloog ayaa lasoo bandhigay balogii waa ilaa iyo shan kun oo kilometer square marka loo rogo wuxuu noqon karaa qiyaastii ilaa iyo laba kun minimum ilaa iyo sideed kun oo ceelo meelay kasoo bixi karto marka waa garan kartaa haddii dhulka lagu muransan yahay inta baloogu noqon karo iyo inta ceelay noqon karto haddii qolo loo xugmiyo iyo haddii iyaga inta ay dhexdhexaad raadsadaan ku heshiiyaan waa wax labada wadan u yaala laakiin waa adag tahay maxkamad haddii la tago go-aanka qolo unbaa la siin doonaa marka taa lafteeda dhibaata leedahay annaga laftigeena soomaali haddaan nahay inaan taa lafteeda ka fikirno waayo maxkamadda haddaan tagno maxaa ka imaan kara
waa mahadsantaa waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa qareen axmed naasir kenya iyo soomaaliya xuduudda ay wadaagaan kasakow dadaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya ciidamadii kenya gudaha soomaaliya howlgallo nabad ilaalina ka sameeya waxaa jira qaxooti badan oo soomaaliya oo kenya jooga kenya laftirkeeda marxalado adag ay wajahaysaa oo ha noqoto ama argagixiso gudaha wadankeeda kasi jira ama ha noqoto kuwa xadka kasoo tallaabee weeraro kala duwana iyada laftirkeeda haysta xiriirka labada wadan oo xumaada saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa labada dal horta balse labadan wadan ma kala maarmaan haddii la fiiriyo yani xiriirka u dhexeeya kenyana inkastoo hadda malaha malaynaysa inay soomaaliya zaaid uga xoog badan tahay dhab ahaan haddii la fiiriyo wax taas oo udhexeeya inkastoo dal degan tahay dal oo dhaqaalo fiican tahay dal oo siyaasideeda iska qabowda tahay laakiin si kastaba ahaatee maanta yani soomaaliya marka u fiirisid labaatankii sano ama soddonkii sano xiriirkay lahaayeen maanta yani waa maalinta ugu xun inay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda meesha lagu gaara maadaama kenya usoo samirtay ama waxyaalo badan ay u hagaajisay soomaaliya oo qaxootiga qaxootiga u ogolaatay dalka inuu jooga soomaali badan oo ka biix mushtara xiriir fiican inuu soomaaliya la lahayda yani markaad fiirisid siyaasad ahaan kenya maanta soomaaliya oo xiriirka ku xumaysa wax faa'iide ay ku leedahay male soomaaliya sideeda kale haddaad fiirisid i mean maadaama isbedel weyn uu ethoopia ka dhacay oo you know geeska africa oo dhan ba siyaasadda bedel ah i mean kenya dhab ahaan haddaa fiirisid yani awoodday lahaan jirtay geeska africa hadda male oo ethoopia zaid usoo xoog baxaysa waxaa kaloo jirta mataqaanaa eritrea oo iyadana iska hay dal oo cunaqabateyn badan lagu hayay maadaama hadda cunaqabateynkii kulli laga qaaday eritreana waxay noqon doontaa mataqaanaa dal oo door weyn ka ciyaara geeska africa bade waxaa laga yaabaa siyaasadda kenya oo hadda sida ula dhaqmaysa soomaaliya inay tahay bal inay tusto dalalkan oo east africa in mar labaad la fiiriyo saddexdii bilooda lasoo fiiriya saddexdii bilooda lasoo dhaafay haddaad fiirisid kenya yacni door weyn oo diblomasinimo kama ciyaarin east africa kabacdi waxaa laga yaabaa inay buuqan ay u kicinaysaa bal in mar labaad lasoo fiiriyo kenya oo la ictiraafo oo la ogaada dal weyn oo oo door weyn ka ciyaari karo inuu yahay rijinka
waa mahadsan tahay cabdirashiid runtii horta xiriirada dowladuhu waa iska sabeeyaa oo marna waa iska fiican yahay marna waa la kala boodaa laba dowladood oo mar kastana runtii dee caysho milaxa badana nuga dhacdo marka xataa ciidaan dagaal saasa jirin oo milatari iyo colaad iyo dhaqaalaha la isqobsanaya haddii keebel bedel la keenayo oo maaragtay fiber optica waxaa dhici karta jabuuti iyo soomaaliya oo dad ugu walaaleysan labadaba inay jeclaan lahayen inuu iyaga kasoo dhaco ethoopia ka gadaan marka tenshinka ganacsiga iyo loolankaas waa iska natural noloshuu qeyb ka yahay sida hadda ay soomaaliya iyo kenya isugu maaragtay isugu isugu firirsan yihiin oo wax isaga kala dhexdaadsan yihiin ama qaxootiga hadda adigu asheegtay ha noqdo ama shabaab oo ayaga dhan isku si maarata oo dagaalamay ha noqoto ama ciidanka kenya ka tirsan amison ha noqoto ama iyagoo derisa ha noqoto runtii isqabqabsi iyo colaad macnaha uma fiicna waxyaaba badan baa kharimahaya xiriirka kharimahaya soomaalidu aad bay kenya u isticmaalaan ganacsi u isticmaalaan diyaaradaha waa laga soo dhulbilaabaa marka yurub iyo meelahaas iyo adduunka laga imaanaya inkastoo hadda turkish airlines soo maray ethiopian airlines la helay guud ahaan runtii aad baa loogu dhibtoonahayaa in labada qoloba ugu dhibtoonayaan qaar badan bay soomaaliya keenaan iyagu aqoon-yahanadooda iyo macalimiintooda iyo professionaliskooda kenyaatiga waa soomaaliya aada uga shaqeeya marka aad baa la isugu dhaqan yahay si laba kas laba wadan oo kasoo darisa ay isugu dhaqan yihiin marka haddii xuruurku xumaado oo welibana intii shacabka iyo siyaasiyiinta iyo saxaafadda iyo intuu kheeladu iyo soo dhex gasho iyo buuq soo dhex gasho haddii la coloobo dana badan baa dhumahaya haddana the stakes macnaha waxa la isku hayana waa wax weyn weeye oo dhul iyo bad iyo xoolo ku dhex jira marka haddana kenya sidii maanta warkeeda ay ku sheegeen weli maaragtay ma qanacsana inay apologina rabaan waxna maaragtay maxaa la dhahaa functions ama ciqaab ama cunaqabateyn iyo wax ka fakarayaanna way tornaabadu way xusahayaan isku soo dub haddii xaaladdu xumaato labada danbu khasaaraha kasoo gaaraya haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegeyno muranka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo kenya iyo weliba arrimaha shidaalka soomaaliya barnaamijka waxaa ka qayb galaya qareen axmed naasir cabdulaahi oo ah qareen sare oo ku sugan magaalada nairobi cabdirashiid khaliif madaxa macadka heritage oo ku sugan magaalada toronto ee dalka canada iyo doctor axmed cali yuusuf oo bartay arrimaha shidaalka iyo soo saaristiisa oo ku sugan magaalada houston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka haye doctor axmed iyo falastiin maadsani arrinta ugu weyn oo kenya cabsida weyn gelisa waxay tahay haddii maxkamadda la tago oo soomaaliya loo xukmiyo dhulka laysku haysto dhinac kale waxaa kaga furmaya tanzania iyo kenya badda ka dhexaysa mozambique iyo iyo ilaa sod africa africa oo dhan waxay noqonaysaa in dib loo calaamadeeyo marka dhibka keliya maaha kayd soomaaliya ka weynayso haddana wadamada kale ayaa waxaa laga yaabaa iyaga laftigooda inuu dispute bilowdo oo in xariqin cusub ay raadiyaan sida loo marin lahaa taasi dhibaato weyn tan kale oo meesha jirta dhulka hadda ay leeyihiin waxbaa waxbaa howlbaa laga qabto annagaa iskale taa ma aha muranka arrintan dhan waxay oo dhan leeyihiin mar walba waxay soomaalida ku cadaadinayaan arrinta annagaa dhamaysan sababtoo iyaga dan uguma jirto haddii maxkamadda tago haddii maxkamadda ku guuldaraystaan dhibaatada maaha dhulkan inay waayaan oo weliba dhulkan mar hore shatiyaal ama licensiga ay companyga siiyeen sida anadaco todo mela rightska way bixiyeen oo howl inay ka bilaabana isku dayayeen dhibaatada waxay tahay taa keliya maaha africa wadamada kale inay la wadaagaan sida tanzania iyo wadamo kaleo afrikaana inay noqoto in dib loo calaamadeeyo waxaan siinayaa axmed naaser haddii labada wadan ay wada fadhiistaan oo ay ka wada hadlaan xuduuddan sida laga yeelaayo ma leeyihiin qabiiro ku filan oo shaqadan qaban kara ayagoo labadii wadan isku raacsan yihiin haddii ay dhibaatada hadda taagani ay sababteeda tahay in maxkamad loo dacwo tegay soomaali soomaaliya waxaa u fiican yani qaynonolaan haddii la fiiriyo maxkamadaas go-aanka inay gaarto laakiin kenya waxay rabtaa maadaama ay og tahay maxkamadaas in looga badinayo haddaad fiirisid yani qaynuunka adduunka ku yaala waxay rabtaa soomaaliya inay banaanka kula heshiisa iyadoo og mataqaana maadaama maanta marxaladda soomaaliya markaa fiirisid inayna dawlad taas u xoog badnayn dawlad ay pressure saari karta ay tahay laakiin soomaaliya mataqaana arrintan soomaaliya kenya waxaa jirta amin taariikhay leedahay kenya ma rabta yani go-aan maxkamadda oo ay international court of justice inuu gaaro kenya zaid waxay u rabtaa inay hoos kala heshiiso soomaaliya waxay gacanta lais marmaroojiyo oo arrinta loo dhameeyo oo iyada u malaynaysa yani inay tabagaraynaysa ama u fiican iyada laakiin taas laftirkeedu haddii ay dhici weysay maxkamaddii la aaday marka hore ay aqbashay maxaa dib usoo celiyey inay haddana maxkamadda waxoogaa dhibsato
maxkamadda markii hore mataqaanaa dacwada weyn lama gaarin waxaa la gaaray dood waxay ka dhacday maxkamaddan inay awood u leedahay inay dacwadan dhegeysta ama in sida kenya ay ku dacweynaysa ku doodaysa labada dal loo ogolaada inay iyaga arrinta dhameeyaan kenya waxaa kenya waxaa maxkamadda geesay memorandum of understanding yani inay la gashay wasiir oo soomaaliya dawlooyinkii hore kamid ahaa ayaa u siixay dabaad waxay leedahay maadaama soomaali wasiirkan inoo siixay waxaan rabnaa inaan anka banaanka ugu dhamaysano soomaaliyana waxay leedahay maya banaanka kuma dhamaysanayna waxaan rabnaa maxkamadda inay dhamayso dabaad ishuga hadda maxkamadda go'aanka gaartay waxaa weeye creatinma maxkamadda dabaad go-aan waxay gaartay awood inay u leedahay dacwadda inay dhegeysta dabaad hadda stateska ku xiga waxaa weeye maxkamadda inay dacwada fuul dhegeysata waana ay ka gaarta xukunta xididka suu u dhexi lahaa haye cabdirashiid
tala kuma lahan maxkamadda hawshaan ee soomaaliya iyo iyo kenya ay hadal u socdaan laysaga dhex baxo soomaaliyana waxay dhahaysay waa isku soo daalay oo hadalladii waa naga soo istaageen marka kenya marna ma warrinba maxkamaddaas in laisla aado dalkan iska nugul oo baa maaragta bay isdhehaysa waad ka dhamaysan kartaa marka aniga qodobkan aan rabo inaan xogaa oo ka yara baxo su-aashaada laakiin rabo inaan meeshaan inuu munaasib ka yahay waxa weye dowladda soomaaliyeed guud ahaan kuwii jiray ilaa maarata carka lagasoo bilaabo ilaa midaan hadda joogta iyo tan kusoo xigta howlo aysan khibrada ulahayn bay badanaaba gacanta la galaan waxaana ka ratima in runtii lagu ajarmo oo dhibaatooyinka iyo daanooyinka ka yimaada ilaa hadda lala diyaar macnaa madaxa loo dir dadka la diryaamayo marka runtii oilka ama soomaaliya ha horboodo qodadiisa dad soomaaliya ha horboodaan ama ajaanib ha horboodaan mar haddaad aragto oil loo farabaxsanayo ayadoon shuruucdii iyo amnigii iyo dimuqraadiyaddii iyo accountability-ga iyo isla xisaabtankii iyo iskorjoogteyntii aysan diyaar ahayn waa in maskaxda lagu hayo in la danaysanhayo oo dad ay malafsanhayaan oo u malafsanhayaan u haliilhayaan maaragtay maxaa lahaa khayraadkaas sidii loo soo bixin lahaa soomaaliyana corruptionka aada u badan yahay doorashooyinkaa lagu ogaaday sida lacagaha iyo isku dabamarayaan sidaan loo xishoonahayn oo lacagta loo bixinahayo doorasho timaado sidaas darteed runtii baasiinkan dawlado dadku doorteen oo shacabka soomaaliyeed intay u codeeyeen malaayiin qof u codeeyeen baa arrimihiisa annagu waxaa aaminsannahay hadda kahorna daraasaan ka sameynay arrimihiisa gacanta la geli kara dadkan runtii u haliilahayo oo ayagoo aanba aan xayndaabkii dalka iyo amnigii iyo shuruucdii iyo waxba la hagaajin farabaxsigaan la farabaxsanayo waxaa ka dhalan kartaan yidhi annaga daraasadaas aan sameynay labadii kun iyo afar iyo tobankii in macnaha sida nigeria oo kale la noqdo oo in yaroo dabaqada oo batroolkaas ku agdhow oo say wax uga dha uga daadsan karaan uga daadsadaan ay soo baxdo inta kalena sida nigeria loo maaragtay loo waa mahadsantahay beer dhulka loogu hayo marka runtii siyaasiyiinta soomaaliyeed laftigooda degdegoodu dhibkan waa leeyahay hal nin oo wax saxeexayna ma ahayne kulligood ba u baahan inay tartiibsadaan macnaha oo iska daayaan ayagoo aan mandate iyo taageero shacabka ka haysan iyo fasax inay dabada ka qaadaan haamo dadka soomaaliyeed u aburan oo weliba lagu heshiin sidii loo furfuri lahaa aada u mahadsantahay waxaan siinayaa doctor axmed cali yuusuf shidaalka soomaaliya oo la baaro marka laga soo tago in shidaal la helo ama lasoo saaro khatar kale ma keeni kartaa oo ah nidaamka loo maamulayo shidaalkaas
ha falastiin waa keeni kartaa shidaal marka la helo waxaa imaanaya dhaqaale lacagta imaanaysa lacag wax walba waa bedeshaa marka waa mindi laba af leh haddii wax laysla og yahay oo heshiis lagu yahay meesha jiraan ummadda dhinac ayaa ka faa'iidaysa haddii laakiin inta badan ay kambaniyada hadda inta badan hormuudka ka ah ay danadooda fiirsanayaan ummaddana aan waxba faa'iida ay kasoo gaareen iyada laftigeeda dhibaatay leedahay markaas wiriso guud ahaan waddanka shadaalka keliya ma aha khayraadku waa badan yahay soomaalida dhulkeedii badda muran baa ka taagan waa aragtay dekedihii waddanka dadka iyo dalkii gacanta uguma jiraan khayraadkii badda gacanta uguma jiraan marka qof walba soomaaliya waxaa u muuqda shidaal markuu maqlo in nidaamka hadda jiroo kale baddii iyo dekedihii iyo intii kaleba iyo macdan layska gurto intaasaa qofka hor imaanaya marka waxaa walaalisan in nidaam loo helo heshiis lagu yahay annaga faa'iidada intaan la gaarin inaysa dhibaato nooga ima nooga nooga imaan inaysa civil war inaan dib ugu noqono dabaqyada dabaq dabaqado inay meesha ka abuurmaan taa waa laga hortegi karaa haddii si fiican loo maareeyo hadda shan iyo toban baloog ayaa la bixiyey shan shan iyo tobankaa baloog haddii dadka ay wax ku bartaan nidaamka ganacsiga sida wax loo soo saaro waddanka institution ma laha ma laha iskooraan dadku wax lagu baro intaa la sameeyo intaa markii lugaha aan ku istaagno ummadda ay bartaan kadibna waddanka intiisa kale waa badan yahay waa buuxaa waa la baari karaa waa la howlgeli karaa in loo fekero waxa hadda la sameynaya in ay noqoto mid wax lagu barto aan kaga gudbi karno meeshaan taaganahay waa mahadsanta waa mahadsanta waxaan siinayaa axmed naasir soomaaliya oo shidaal hadda soo saarta xaaladda ay ku jirto khatar makaaga muuqataa
mataqaanaa batroolka soomaaliya mataqaana taariikh uu leeyahay taariikh dheer laakiin soomaaliya weligeed ma waxay sugaysaa yani goormay batroolka kasoo bixinaysaa hadduu dalka ku jira min boqol sana la sugaya ma ma boqol kaloo sanaa la sugaa anigana maha fikradeed yani sida dadka dooda ka qaybgelaya sheegaan yani coda in la hagaajiyo sharci la hagaajiyo soomaaliya maanta haddee heli karta fursad inay batrool kusoo bixiso yani ama dawlad tabareera ahaata ama sharciga si fiican yaan loo qorin ama dadka in lala mataqaana dadka soomaaliya dhan in lala tusto ma aha oo la dhaha war maanta odaan qaadayna batroolan soo bixinayna soomaaliya yani dhaqaala ma haysa dal oo hadda mataqaana soomaaliya wax siina male fursada ugu fiican soomaaliya maanta inay si fiican u kacda waxaa weeye batroolka inay lasoo baxdo waa anitan u arka waa fursada ugu fiican soomaaliya maanta inay dhaqaale hesha oo dawlad soo kacaysa ay noqoto waxaan weligeed lama sugayo meeqa sano soomaaliya sugtay batroolka boqol sano ka hor lalahaa soomaaliya batrool ku jira carabaha markii batroolkan laga soo bixinayay dabaadaatinka soomaaliyad maanta waxay taagan tahay wakti inay ka lumta ma aha sidii batrool ee kusoo bixin lahayd oo dalkan bal dhaqaalo lacag meel laga heli lahaa loo hela muhiimadaas in la saara ayaan qabaani
waa mahadsan tahay haye cabdirashiid
horta batroolka in lasoo saaro oo gaajadan loo dhimanayo iyo runtii waxbarasho la-aantan iyo looga baxa waa loo baahan yahay laakiin wadamo badan baa batrool lasoo baxay oo macnaha markii dambe ciqaab ku noqday nicmo meesha la filaya inay ka noqoto ay niqmah ku noqoto iyo kers oil kers yaaba loo yaqaanaayo in yar baa wixii iska maaragtay ka muraadsanaysa marka norwayna hadda wadamada adduunka la sheego weye inay maaragtay si fiican uga faa'iidaysto nigeria iyo equatorial guinea iyo wadamo badan hadda waa laga sheekeeyaa sida maaragtay ay wax uga macnaha ay wax uga xumaadeen marka haddii boqol sano manaha la baahi la qabayna de in iyadoo laba beri kadib macnaha laga bixi karo maanta iyadoo ciiriina la cuno wixii ciiriin cadcooda aan karsanin la cunana ma fiicna oo runtii marka shuruuc baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin iyo ummad civil society indheheeda furan yihiin siyaasiyiin waadiye laga hayo ayaga laftigooda xalaal miirad ah waxaa dhici karta mid midooba allah ku yaqaan in ay tahay oo waxa ay sheegaan laga rumaysanayo kadibna ay dhahaan labaatankaas ceel baa wax lagu sheegay annagu maadaama aan idin soo baarbaarin afartan aan maaragtay annaga hana la siiyo waana afartii wax ku jireen baa dhici karta inay saas ku qaataan marka hab aan hataa isaga miisaami karno waxa naloo sheegaayo ma jirto amni darada iyo sharci darada iyo wereerka dadka ka jirana dadkoo dhan in mooga marka horta kow doorasho hala galo shacabka soomaaliyeedna oo maaragtay kun afar afar boqol ka badanna ciddii ay mandate siiso oo maaragtay oo malaayiin qof ciddii ay mandate siiyaan markaas ha bilaabaan iyagoo shuruucun haysto ay jiraan bulshadii rayidka ahayd iyo saxaafadii iyo xisbiyadii iyo laisku wada jeedo intaan la bilaabin hadda waxaa laisku murmahay oction baa la sameynaya iyo shidaal baa la baarayaa iyo lama baarahayo carwa carwa carwaa tahay laisku haysto waxbaan soo carweynaynaa waxbaan soo bandhigaynaa marka
marka maxaa maxaa xal ah hadda hadda maxaa xal ah maxaa xalka u arka dowladda cabdullahi yusuf la dhashay m u baa laga dhaxlay dowladda xasan sheekh waktiga xasan sheekh waxaa la dhaxlay maxaa la yidhahdaa somo oil baa hawada soo gashay haddana cakirnaantan iyo iyo iyo maaragtay waxbaa la baarayaa iyo waxbaa la gadahayaa baa hadda laisku haystaa marka waxaa fiican wixii yaalla oo shaqooyinka yaalla in kaxooga la saaro basroolkan meel aadi maayo marka nimaan farsamo lahayn oo khibrad lahayn oo gacanta la galana un cakirnaan iyo wareer iyo isbaarooyin caalamiya ka dhasha marka anagu shaksiyan kalsooni badan kuma qabo siyaasiyiinta farabaxsiga ah oo saliida farabaxsiga u ah africa siyaasi farabaxsi ah hadii la arko meel farabaxsanayana inuu isagu danihiisa ay riixayaan waa waa la hubaa marka aniga waxaan kalsooni ku qabaa shaksiyan qofkii shacabka soomaaliyeed ay ay doortaan oo mandate ummadda soomaaliyeed badankeeda ka haysta laakiin siyaasi yimid oo laba boqoloo nin ay doorteen inuu arrimo waaweyn oo dadkan oo dhan ka dhexeeya ku tala baxo ma fiicna laakiin guud ahaan hadda dowladdan iyo kii ka horreysaba dadaal fiican bay ka sameeyaan inay kenya oo oo laftigeeda farabaxsi kala ah inay xakameeyaan waana kumaasiyi waa mahadsanta marka maxaa xalka u aragtaa gabagabadii aan soo gaarno
xalka aniga waxaan u arkaa in shuruucda iyo iyo hanaanka macnaha furcadaanta leh oo musuq maasuqa ka fog oo dalka la xoojiyo hanaanka federalismka la xoojiyo kenyana runtii si cilmiyeysan oo caqliyeysan looso dhulkan inaysa iyadu lahayn oo maxkamadan iyo hawshan ay socoto wixii la sameynhayana xalaal barkaa lacbashaayo shacabka soomaaliya soo hordhigo mandadena cid haysatana ay farsamadeeda bilowdo kuwan kaleo hadda shaqada wadana ay wixii daraasooyin iyo guud sameeyaan laakiin anigu siyaasiyiinta soomaaliyeed runtii macnaha maysa mandate shacabka ka haysan inay ku degdegaan arrimaha waaweyn oo waa mahadsantaha dadkaaya ma qabo waa mahadsanta waxaan siinayaa doctor axmed maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaan mahadsanid kristiin xalka wuxuu ku jiraa waddanka dhibaa ka jiray intaasoo dhibaatoo jirta horumar horumarkan waa barbar socday markaad fiiriso maanta meeshaan taagannahay waxaa soo gaarsiisa dowlad dowladda xasuuse baddan la isku haysto iyada dacwadeeda bilowday dowladdan hadda timi iyadana inay meeshii kasii wado waxaan u baahannahay in la hubiyo waxaan shidaal wadankama ku jiraan iskuma jiro waxaan hadda la sameynayo dhan waa saxanka koowaad wax duruuf ah ilaa hadda lama hayo oy waxaa jira problemka ugu weynna waxay tahay oo inta badan dadka iska lexlexdaan production sharing canshuuraha imisaan ku yeelanaynaa imisay leeyihiin annaga wadan faqiiraan nahay wax badan oo aan ku kordhinayno male waxa keliya oo aan leenahay dhulkii dhulkii dadkii maal gashan lahaa inaan u yeerno dabcan riskiga qaadanaya lacag fara badan ay gelinaya faa'iiday ka sameynaya marka intay leeyihiin inta soomaalida leedahay inta xataa haddii ay wixi ay noqoto waxaan buurnayn ummaddii in la sheego si wax u jiraan waa maadsunta haye axmed naasir gabagabadii maxaa xal u aragtaa horta shidaanka mataqaanaa aniga yani waxaa la rabaa in la fahmo maanta soomaaliya meeshee joogtaa soomaaliya maa mataqaanaa dal dhisan sida kenya oo kale ama uganda ama tanzania oo oo shidaal raadinaysa maaha waa dal oo mataqaanaa dalkaba me dowladda loobi waxay ku talisaa ten fifteen twenty percent kabacdi waxaan aad dadka leeyihiin adii sharciga ha la hagaajiyo baarlamaanka saan ha yeelo dadka halala tashta arrin oo meesha aniga saan u arkay mataqaanaa priority ma aha priorityga soomaaliya ee maanta qabto ama ay u baahantay waxaa weye bal dalkan see central government oo xoog leh oo wax marin karta oo wax qaban karta see lagu yeelaa batroolkan sidii lagu soo bixiyaba aniga sidii lagu soo bixiyo important maaha important waxaa ilaa aniga saan u arka batrool lagu soo bixiyo oo soomaali kharash soo gasho oo dowlad gasho oo la dhisa dabadeed arrintaas fikradeeda waxay la tahay yani central government oo xoog la horta dhisa markaa dhisin yaa arrimahan kale la galaa kenya xiriirkoodana mataqaanaa ilmaha kenya mataqaanaa inay go-aan gaartay xiriirka kenya ee soomaaliya la leedahay inay goysaa ama ay isu halaabo waxaa laga yaabaa un yani inay tijaaba tijaabanayso oo leedahay bal soomaaliya concession ma ka heli karnaa bedelkii maxkamadaas go-aan ay ka gaari lahayd arrintan inaan intaan wada fadhiisana annaga aan hoos hoos u gaarna ilmaha kenya inay xiriirka inuu sii halaabo inay qabtan waxaan u malaynaya waa short term waa iska fahan kabacdi mar dhowna inay iska dhamaan doontaan umalayn aada umahadsan tihiin qareen axmed naasir cabdirashiid kaliif iyo doctor axmed cali yuusuf waan salaamaya dhamaantiin inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa oo ka qayb galayay qareen axmed naasir cabdulaahi oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka heritage oo ku sugan dalka canada iyo weliba doctor axmed cali yuusuf oo ku sugan gobolka texas ee dalka maraykanka islamarkaana bartay cilmiga shidaalka tan intaan dib dambe u kulmi doono dhammaantiin waxaanu idin leenahay nabadgelyo